wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda iom ayaa magaalada muqdisho kusoo gabagabaysay mashruuc shaqo abuur iyo tobabar ganacsi loogu sameeyey dhalinyaro soomaaliyeed kuwaasi oo gaaraya konton ruux oo toban ka mid ah helay maalgelin kadib markii ay kusoo baxeen tartan ku aadan hal abuurka ganacsiga waxaa ka qeyb galay xiritaanka mashruucan dhalinyaro wasiiro iyo madax kale agaasimaha waaxda shaqada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya sakariya cabdi xaashi ayaa ka warbixiyay muhiimadda mashruucan waxaan halkan ku qabanay barnaamij aada u ballaaran oo ah kaas oo aan soo wadnay muddo laba bilood ku dhow maalinba aan soo marinaynay marxalad mar waxay ahayd inaan tababarno dhallinyaradii kadibna aan ku tababarno inay fikrado ganacsi la imaan karaan fikradahooda ganacsi si loogu maalgeliyo ayadoo markaas ay iska kaashanayaan wasaaradda shaqada iyo hay-adda i o m waxaan ku guulaysanay ilaa iyo konton ruux inuu tababar ka qaataan tababarka kadib haddana aan ku tartansiino fikradahooda ganacsi ay la imaadeen fikradahooda ganacsi si markaas loogu maalgeliyo kontonka ruux toban ruuxa laga dooranayay oo la tartansiinayay tobankii ruux baa waxay ku soo baxeen inay soo bandhigaan hal abuurkooda ganacsi si markaas loogu maalgeliyo oyna u noqoto mid markaas dhallinyarada maalinba kis shaqo loo sameeyo in maalinba kuwo tiim ka mid ah shaqo la-aantan tirada badan maalinba la yareeyn sideedaba safar dheerna hal tilaabuu ka bilowdaa maalinba kis baan shaqo la-aanta ka jirta dalka laga qabanaa waxaan rajaynaynaa in oo barnaamijkan ay ka faa'iidaystaan dhammaan dhallinyarada ayna noqoto kuwo kaleoo ballaaranan soo wadnaa oo wasaaradda ku dadaalaysaa in maalinba ma aragtay shaqo la-aantan la yareeyo waxaana marka rajaynaynaa kolley in aan wax badan laga qabto wasiirka mar walba waxyaalahu wuu ordaa waxaa ka mid ah dhallinyaradan see shaqo loogu abuuraa wuxuu aad uu aga walwalaa dhallinyarada shaqo la-aanta ah mar walbana uu nagala hadlaa asa technical annagoo u joogno ayuu mar walba dhahaa dhallinyaradan in shaqo loo abuuro waa muhiim marka tilaabo walboo la qaadaayo oo aan qaadayno oo ku wajahan dhallinyaradan in shaqo loo abuuro waa barnaamij mar walba aada muhiim u ah waxaana rajaynaynaa inay ka wada faa'iidaystaan inta kaloo dhiman ayagana la maalgelin doona dualin qaar ka mid ah dhallinyarada ka faa'iidaystay mashruucan ayaa ka mahad celiyey aada ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaa shanta beritriinka ee tiimka siinayan i o m-ka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada runtii waxayna siiyeen training cajiib ah oo wax badan nooga hadleen wax badanna noogu bareen shanta beri intaa joognay aada uga faraxsanahay howshaan hadda maanta noo soo gabagabowday oo soo bilaabnay yani laba bilood ilaa saddex bilood ka hor guuleystayaasha inaan kasii mid noqdan hadan aada uga sii faraxsanahay waxaa aada ugu mahad celinaya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo team i o m waxaan aada uga mahad celinayaa molta iyo i o m oo barnaamijkan quruxda badanna noo soo qaban qaabiyeen waxaana ku faraxsanahay inuu ilaahay ii qadaray inaan ka mid noqdo tobanka qof oo guulaystayaasha waxaa ku tartamayay businesskayga oo la dhahayo xukun xaraga collection waxoo iibiyaa qurxinta dumarka iyo maryaha dumarka mashruucan ayaa door ka qaadanaya in dhallinyarada lagu dhiirogeliyo dalkooda maadaama shaqo abuur loo sameynayo